barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dadkaana dhegaysanayo dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o e washington waa talaado soddonka bisha janawari sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeenan dhallinyarada maanta ah ee idaacadda duhurnimo waxaa ka mida qaar ka mida dhallinyarada odayaasha ka ah tagaasileyda magaalada nairobi oo ka cabanaya hoosu dhac ku yimid shaqadooda xilligan doorashada kadib maalmihii hadda ugu dambeeyey ama bilooyinka ugu dambeeya aan dhihi karnaa laga soo bilaabay xilligii ololaha doorashada la bilaabay bishii sideedaad ee doorashadan dhacay inta ka horreysayba ilaa bishii sideedaad wixii ka soo bilowdo waxaa jiray hoosu dhac dhaqaale ayaa magaaladao dhan ka jiray oo waddankao dhanba guud ahaan saameeyey dhaqaalaha aad buu u hooseeyaa xagga tagsiga markii la yidhahdo waxaa kale oo aad maqli doontaa nin dhallinyaraha oo ka warramaya ganacsi cusub oo uu sameeyey iyo sida ay ugu hirgashay
sidoo kale kaalimihii heesaha ayaan ayaguna meesha ka marnaan doonin barnaamijka inta aynu ku guda jirno waxaana ka mid a
niyadiya qalbigiya bukaade adigu soo noolaysayyo noolaysayo waxa waxaa dumar facaya sidoo kale xubintii ciyaarahana waan idiin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
wakiillo ka socda beesha caalamka iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta magaalada muqdisho uga furmay shir heerkiisu sarreeya oo looga jawaab bixinayo abaarta soomaaliya wakiilada qaramada midoobay dowladaha turkiga maraykanka kanada qatar sweden talyaaniga iyo xubno kale ayaa goobjoog ka ah kulankan ka dhacaya magaalada muqdisho soomaaliya ayaa waxaa kusoo noqnoqday dhowr sano oo abaara oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba
wasaaradda maaliyadda ee dalkan maraykanka ayaa waxay soo saartay liiska siyaasiyiin iyo ganacsato ruusha oo aada ugu dhow dowladda putin hase yeeshee aan cunaqabatayn cusub ku dhaqaaqinin in ka badan ilaa iyo laba boqol oo qof oo liiskaasi ku qoran ayaa waxaa qaarkood hore cunaqabatayn ay u mutaysan uu ku soo rogay dalkan maraykanka madaxweynaha dalkan maraykanka ayaa si cagajiida wuxuu u seexay bishii agost ee lasoo dhaafay sharci kongareeska uu meelmariyey oo lagu ciqaabayo ruushka faragelin la sheegay inuu ku sameeyo doorashadii madaxweynenimo ee ka dhacday dalkan maraykanka sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii warbaahinta ayaa lagu qasbay in hawada laga saaro iyadoo fagaaraha magaalada nairobi hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ay isugu soo baxeen kumanaan dada si ay goobjoog uga noqdaan dhaarta hogaamiyahan arrintan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa shan bilood oo deganaansho la-aan siyaasadeeda oo dalkaasi kenya ka jirta tan iyo markii doorashadii ay ka dhacday halkaasi raila odinga ayaa waxa uu sheegay in codbixintii doorashadii ka dhacday dalkaasi wax isdabamarin uu sameeyey madaxweynaha talada haya ee dalkaasi kenya uhuru kenyatta taasi oo xataa markii maxkamadda sare ee dalka kenya laysla aaday ee waxba kama jiraan ka soo qaaday maxkamadda raila odinga iyo taageerayaashiisa ayaa qaadacay doorashadii horey u dhacday oktoobar lix iyo labaatankeedii iyada oo ay sheegtay inaanan si cadaalada loo qaadin haddaba kadib markii doorashadaasi iyadoo ku celisa lagu celiyey isla bishaasi ayaa waxaa sagaashan iyo sideed boqolkiiba uu madaxweyne uhuru kenyaata ku helay codadkii dadkii goobtaasi doorashada dhiibtay
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa washington dhallinyarada magaalada nairobi ee dalka kenya ee ka shaqaysta taksiyada ayaa waxa ay ka cabanayaan hoosudhac ku yimid shaqadooda muddooyinkii ka dambeeya doorashadii dalkaasi ka dhacday dabayaaqadii sanadkii hore qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxa ay u sheegeen in sidoo kale ay saameyn ku yeesheen sharikadaha takaasida ee laga dalbado teknolojiyadda casriga waa sida warbixintan uu ku sheegayo waryaheena v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed arrimaha ay dhallinyarada ka shaqaysa baabuurta taksiyada ee xaafadda islii ee magaalada nairobi ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah howsudhac ballaaran oo ku yimid shaqooyinkooda gaar ahaana suuqa dadkii macaamiisha ahaa ee ay qaadi jireen oo aad u yaraaday waxaana arrintaasi ay sabab oga dhigeen doorashadii dhowaan dalka kenya ka dhacday oo ay sheegeen inay aad u saamaysay shaqooyinkooda iyo dhaqaalaha waddanka maxamed daahir cilmi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqeeya baabuurta tagsiyada ee xaafadda islii ee magaalada nairobi magacayga haddaan ku bilaabo magacayga waa maxamed daahir cilmi waxaana ka mid ahay dhallinyarta tagaasi ka tagsilayso xaafadda islii ee magaalada nairobi shaqada ka waran wallaahi shaqada maalmihii hadda ugu dambeeyey ama bilooyinka ugu dambeeya aan dhihi karnaa laga soo bilaabo xilligii ololaha doorashada la bilaabay bishii sideedaad ee doorashadan dhacay inta ka horreysayba ilaa bishideeda wixii ka soo bilowdo waxaa jiray hoosu dhac dhaqaale ayaa magaaladao dhan ka jiray oo waddankao dhanba guud ahaan saameeyey dhaqaala aad u- dhaqaala- dhaqaalaha aad buu u hooseeyaa sida xagga tagsiga markii la yidhaahdo marka doorashadu way dhammaatay oo dee dalkii hadda waxaa la filaya inuu jawi cusub galo sidee marka ma doorashadii saameynteeda weli taagan mise eh, cillado kale ayaa ini haysta dhallinyarada tagsiyada ka shaqaysataatiin maya xagga dhaqaalaha markii la yidhaahdo weli saamaynta doorashadu way taagan tahay oo maxaa la jiray haddii la yidhahdo xagga siyaasadda haddii aan ka hadalno weli xisbiga mucaaradka weli ma gacmo taagino dowladdii muusan aqoonsanin oo weli hoosudhici dhaqaala wuu jiraa inta badan darawallada kaxeeya gaadiidka tagsiyada ee magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii waxa ay u badan yihiin dhallinyarada soomaalida kuwaasoo intooda badan ka soo qalinjibiyey dugsiyada sarsare ee dalka kenya waxaana shaqooyinkan ay bilaabeen kadib markii ay waayeen fursado shaqo oo kale oo ay aqoontooda uga shaqaystaan hase yeeshee hoos u dhaca dhanka dhaqaalaha iyo shaqooyinka ee ay ka cabanayaan dhallinyarada soomaalida ee ka shaqeeya tagsiyada ee magaalada nairobi ayaa waxaa sidoo kale ay ku eedeynayaan shirkado wata baabuur ku shaqeeya khadka internetka kuwaasoo dadka ku qaada qiimo ka yar midka ay ku shaqeeyaan baabuurta dhallinyarada soomaalida ee islii sida ay sharaxayaan dhallinyarada tagsiyada aniga waa- magacayga waa cabdullaahi cabdiraxmaan macalin kana mid ah dhallinyarta ka tagaasileeta magaca xaafatan islii waa waxaan la qabaa siduu saaxiibkii maxamed sheegay dhaqaalo burburka u jira sidan aan dhahaba sidee u dhacday eh, bishii agast sar eight oo electionkii ilaa hadda waxaan dhihi karaa dhaqaalo burburka u jiraa waxaana dhihi karnaa inkastoo ay jiraan eh, eh, kambaniyaalka online ku shaqeeya uu saaxiibkii hore u sheegay sida taxify iyo uba ayadoo jiraan haddana waxaan dhihi karaa waxaa kaloo saameyn ku yeelan kara wadankii homa degeneen oo qalalaas uu ka ji- ay ka jirta weli aad baa umahadsan tahay magacaaga ku bilaabaysaa ka warrama xaaladiina shaqada asalaamu calaykum walaal magacayga waa xasan cali ee, ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysto xaafadda islii ee magaalada nairobi Ee, nin su-aashaad weydiisay ee, waxa weeye tagaasida anaga hadda aan ku shaqaysano niyo ayaantan shaqalaanba xoogaha iska jirto because ee, waxaa ye- maxaa yeelay ubar iyo taxifyer wax lidhaha soo baxay Ee, meesha annaga aan ku aadayni ee, toddoba boqol siddeed boqol oo kaleeto ayaga waxay qaadanayaan laba boqol iyo konton iyo saddex boqol marka dollar ahaan loo dhigo waa toddoba dollar annaga meesha aan ku aadayni ayaga waxay qaadanayaan eh, afar dollar ilaa iyo saddex dollar iyo bar ama laba dollar iyo bar ay qaadanayaan marka niyo saameyn weyn bay nagu yeesheen shirkadahaas
waayahay maxaa marka loo aaneyn karaa eh, shaqa la-aantan iyo hoos u dhacan dambe ee idinku soo kordhay waxaa loo aaneyn karaa horta eh, waddanka guud marka la eegaba niyo wax saas oo kale soo socda horta maba sii jiraan maxaa yeelay hadda eh, golahii wasiirada hataa weli hadda wax yar baa la sheegay intooda badneed weli ay dhiman yihiin waddankani xoogaa waxaa umalaysa weli dhaqaaleysa inuu aad u hooseeyo anaga hadda kale dhaqaale kale waxba naga ma gelino dukaan iyo waxba kale anaga nooma furno anaga ga- gaariyahan ku shaqaysanayo tagsiilaan iska nahay Eh, shaqada tagsigana hadda niyo xoogaa waxaa umalaysaa inay yarayraatay dhaqdhaqaaqeedii haddana kuwa nimankan ubar- ubarkan iyo waxaana maaragtay haddana anaga aaba saameyn aad weyn ayagaa nagu yeeshay haddana iyadoo sida ay tahay anaga saameynta weyn haddana haysata waa shirkadaha shirkadaas labada shirkadood ee online-ka ah ee hadda bilowday ee taxify ubal yidhaahda kuwaaba aad noo saameeyey oo dhaqaalaheenna hoos u dhigay laakiin saameynta doorashada weli way taaganta dhaqaalihii waddanka weli ma soo laaban sida la rabayna ma aha qiimaha marka la eego qiimihii dadka aad ku qaadi jirteen markii hore iyo hadda qiimaha ma waxbaa iska bedelay wallaahi annaga qiimihii aan ku shaqayn jirno maan weli wax ku qaadnaa wax iska bedelay ma jirto laakiin micnaha dadkii annagana qaadan jiray oo haddii aan tusaale ahaan soo qaado xaafadda sawsiya oo kale markaan u baxayno waxaan dadku waxaan ku qaadi jirnay markay ugu yartahay siddeed boqol toddoba boqol haddii aan si ahaan u dhigna toddoba dollar ayaan dadku qaadi jirnay ayagii nimanka markay yimaadeen waxay bilaabeen maadaama online ay yihiin oo meel walbaba ay qof ka helayaan meeshiis aan ku tegi jirnay toddobada dollar ayaga waxay ku tegayaan saddex dollar iyo bar ama afar dollar marka dhaqaalaha meeshaas waa meesha uu naga soo galay ama eh, eh, hoosudhaca shaqaale- hoosudhaca shaqaalanimo meesha- shaqada meesha ka timid meeshaas wey shirkadaha tagsiyada ee uba iyo taxify oo ah shirkado ka shaqeeya baabuurta tagsiyada ee dadka qaada ee ay ka cabanayaan dhallinyarada soomaalida oo aan isku daynay inaan la xiriirno si aan wax uga weydiinno cabashada ay muujinayaan dhallinyarada ayaanan noo suuragelin dalka kenya ayaa waxaa dhowaan ka dhacday doorasho saameyn xooggan ku yeelatay dhaqaalihii iyo ilihii kala duwanaa ee wax soo saarka waddanka waxaana weli dalka ka taagan siyaasad kacsanaan ah taasoo saameyn xooggan ku yeelatay fursadaha iyo shaqooyinka ay qabanayaan dadka ku nool waddanka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waa tahay weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhalinyaro dhallinyarada ee duhurnimada laanta afka soomaaliga ee v o eda aad kala socotaan maalin walbaba boqolaal dhalinyaro ah ayaa waxa ay ka cabanayaan shaqo la-aan baahsan oo saameyn ku yeelatay mustaqbalkooda hase yeeshee waxaa jiro dhalinyaro la timaada fikrado ay ku abuurtaan fursado shaqo oo noloshooda ay ku maareeyaan cali macalin yare waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada caabudwaq waxa uu magaaladaasi ka hirgeliya xarun gawaarida lagu dhaqdo isaga oo sheegay in ujeedada ugu weyn ay tahay si uu u sameeyo ama uu u samaysan lahaa wax uu kaga badbaado taxriibka waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq ayaana la kulmay
cabdiwaaxid ow goobta shaqada horta anigaa iskale oo waxa weeyaan noloshaydaan ku ilaashadaa oo si aan dalkayga aan uga tegin ama dal shisheeye aan u aadin ama aana tahriib gelin baa saa darteedaan iskugu ilaalinayey shaqadan inta aan samaysankorana marka horeeto gacantaan ku shaqayn jiray oo gaadiidka ku dhaqi jiray nasiib wanaag kadib waxaan samaystay inaan motor samaysto oo magaranaysa aan shaqadeeda kor u dalaco nasiib wanaag ayadoo shaqadii ay ii ballaaran tahay oo meel fiican loo marsa waxaa dhacday in lacag soomaaligii la diido in magaalada xoogaa colaada ay kala eh, dhacdo oo colaadii magaaladii la kala xirmo Eh, shaqadan ayadoo noo fiican saa darteed shaqada way naga xirmatay oo shaqadii way shaqo yar bay noqotay laakiinse hadda eh, sida madaxweynaha noogu yimid oo magaaladii xoogaan nabad ay noqotay shaqada aad iyo aad bay noogu kacday waana ku qanacsannahay shaqaduna hadda way noo ron caliyow eh, markii hore gawaarida waxaad ku dhaqi jirtay gacanta Eh, bal farqiga gacanta iyo matoorka u dhexeeya hadda oo aad matoor samaysatay
Eh, wax badan baa udhexeeya wax badan baa udhexeeya sababtoo ah eh, markaad shirgaan baabuur aad ku dhaqaysid dhibaataad kala kulmaysa waa dareemaysaa iyo markaad eh, tubo barakshar xoog la adeysatid oo baabuurkii magaranaysa ku qabanaysid oo meel walba aad ka hagaajinaysid xitaa way kala lacag badan yihiin marka horeeto way lacag yarayd eh, dhanka gacanta ku dhaqeeyey Eh, markaan motorkaan samaysana aad iyo aad baa magaranaysaa dhaqaale u sameeyey inkastoo hadda alaabta dhaqaaleyga hoos u dhigtay oo magaranaysa aan aad iyo aad u shaqaynayey laakiinse kama hamin jibinino weli waxaan intaas la bal markay magaalada degto aa shaqadaasi ballaaran doonta
cali eh, wax soo saarka ka sokow eh, gawaari dhaqisteeda eh, maxaad ugu dhiiratay in adoo nin dhalinyaro ah degmadaadii jooga in gawaari aad ku dhaqdid gacanta iyo weliba markii dambe oo aad matoor heshay Eh, waxa igu kalifay waxa weye aniga marka hore horta qoyska ay degan qoyska maantana waxa wuxuu ku deganaan karaa in la biilo haddii aad biil u hayn adiga gabadha waa kala tegaysaa marka saa daraaddeed eh, dalka dowlad ma lahayn oo shaqadii ay ma jirinin oo na dowladna gacan qabato ama hay-adana gacan qabto oo shaqa na siiya Eh, aniga waxaan baadigooba inaan shaqo isticmaala oo noloshayda aan ku ilaaliyo iyo qoyskayga aan baadigoobo markaan waayo waxaan sameeyey inaan gacanta isticmaalo baabuurtaan ku dhaqo maadaama ay shaqadu xalaal ay tahay eh, nooc kasta xalaal aad sh- ka shaqaysan kadib Eh, shaqadii baabuurta gacanta markaan si fiican oola shaqeeyey muddo adigu ilaa iyo hal sano gu jiray Eh, nasiib wanaag ilaahay wuxuu ii fududeeyey inaan motor oo lay siiyo oo gabar aan eelnahay oo layirahda xaawo daroor ay isiiso inta kaleetana wiil walaalkay ay ugu daro iyo aniga inaan haysta isku dhacdarsaday Eh, markii dambeete waxaan sameeyey inaan matoorka ballaarsado oo aan magaranaysa xataa wiil shaqaalaha u yarto oo meeshaydii aan magaranaysaa ballaariyo Eh, nasiib wanaag ilaahay wuu ii fududeeyey waana ku noolahay alxamdulilah rabbilcaalamiin shaqadaana shaqa hadda aan baasanayo ma jido dalkaygana ku qanacsanahay Eh, asagaan kaafin karo dalkayga iyo shaqadaasaana ku noolan karaa awal gacantaad baabuurta ku dhaqi jirtay hadda goobtaada adigaa shaqaalo le miya
haa hadda anigaa shaqaale leh oo motoorka waxaa weeyaan laba qof inay ka shaqaysa mooye anigu horta u dhaqaa wiilkana wuu ii diyaarteeyaa saasaan shaqada hadda u wadnaa magacaaga waxaad ku lifaaqday dalkii turkiga waxaa la baxday cali turki waxaan uga baxay magacaas waa jacayl aan u qabo dalka turkiga waayo jacaylkaan u qaaday waxaa buucinayo sida ay noo jeclaadeen qofkana mar haddaadan aad adaa u gudi jirin waa inaad si jacaylkaad u qabtid marka waxaan meesheeda u muujiyey inaad jacayl dalka turkiga caliyow ugu dambayntii dhalinyaro badan oo degmada kugula nool iyo deegaanada kaa agdhow Eh, qaarkood shaqooyinka hoose waa ay ka niyad jabsan yihiin adigoo adigoo nin dhalinyaro ah waxaad ku dhiiratay in eh, degmadaadii iyo deegaankaada adoo jooga in gawaari aad gacantaada ku dhaqdid inkastoo marka dambe aad matoor iyo eh, ah u gudubtay dhalinyarada maxaad ku dhiirad gelin lahayd cabdiwaaxidow dhalinyaradu waxa weeyaan qofka meesha is dhigo waa- baa loogu tagaa hadduu qofka meel wanaagsan isgeeyana meeshaa wanaagsan ba- baa loogu tagaa hadduu meel xun isdhigana meesha xun baa loogu tagaa marka dhalinyarada soomaaliyeed maantay waxay ku mashhuursan yihiin dal shisheeye ee aadaan u jaariibaan ee naftooda biimeeyaan waxaad arkaysaa dhalinyaro iska hurduguriyooda dhaaya shacab shaqo ma haysano dalkan waa ku rafaadsanay waa ka tegina dalkooda wax dhaama male shaqana nooc kasta ay tahay in laga faano maahan ama laga leexdo ama indhaha laga gudo waxaa dhalinyarada soomaaliyeed ugu baaqaya meel kasta ay joogaan dalkiina waxaa idin taraya xooggiina aad leedihiin xooggiina ku shaqaysa shaqo kasta oo idinka hor timaada oo noloshiina maanta aad uga- oo- uga- oo ku bahaytiraysaan ood uga- uga maarmaysaan inaad gacanta horsataan ama dal shisheeye aad u shaqaysaan wiil idin la-ego adinku la-ego labaatan jira inaad dal shisheeye intuu ku adeegsan aad u shaqaysid waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed shaqada nooc walba ay tahay inaad ka shaqaysaan inaad dalkiina magaranaysa aad joogtaan dalkiina waxa idin dhaama male xorriyadda wax ka qaymo badan male oo ila haddaad shaqada dalkaaga soo saadid ee waxa weeyaan haddaad dalkaaga ka tegtid ama aan nacdid adaa is nacay marka anigu waxaan boqolkiiba boqol aan aaminsanaha dalkayga inuu dal fiican yahay dalkayga haddaad u hogaansamo dowladdiisa iyo nidaamkiisa iyo wanaagiisa inuu yahay dalka dalalka ugu sarreeya waa maadaama aan nahay day dalka waxaana xeebtu xeebtu ugu dheer baan leenahay soomaaliya birri baan leenahay oo wax soo saar badan laba webi baan namadho oo ma garanaysaa beero ku samaysan karno xoolihii baan haysanay ilaaqu nagu manaystay
cali macalin yare oo yiri cali turki ayaa laygu naanaysaa wuxuu magaalada caabudwaaq ugu waramayey waryaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq oo dhowaantaan booqday halkaasi haye ibraahim waxaan zahro markana dhegeystayaashaana ku nasinaynaa heesaan ugu talagalay mid ka mid a waa muna iyo codkii guureed simba
muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dashee nabi yuusufe markaan ku helaa nasto heraysten itaaqade muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dhashee nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaysten itaaqade niyadiyo qalbigiyo bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho niyadiyo qalbigiyo bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho noloshayda ahow waxa ifacaashaqu hanuuro hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaax sidii dhallaanka waxa ifacaashaqu hanuuro hanaax sidii dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaax sidii dhallaanka munahay nolosheedii ina qeyroobi da'ahay ilaanteed lama nasta hadday na leeyahay cadceeduna leeyahay nuurkii dunida ifyahay munahay nolosheedii ina qeyroobi da'ahay ilaanteed lama nasta hadday na leeyahay cadceeduna leeyahay nuurkii dunida ifyahay naf baa u tahay naftayda na afowde hadday marweydo nasiibkii ka bada xiska noole furaha noloshayda aho noloshayda aho
noloshayda hoo heesta muna waxaa ku luqaynayay guuleed simba haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno xubinta cayaaraha waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan halka kuwo kalena la dheeli doono horyaalka dalka sbain naadiga salta vigo ayaa gegadeeda ku martigelisanay naadiga real batis waxayna kaga awdroonatay saddex gool iyo laba gool horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta barcelona oo ku labaatan kulan oo ciyaarta iska leh konton iyo toddoba dhibcood atletico madrid ayaa waxa ay iska leedahay afartan iyo lix dhibcood waxaa sidoo kale ku soo xigtay valencia oo afartan dhibco iska leh real madrid ayaa kaalinta afraad joogta oo iska leh soddon iyo siddeed dhibco waxaa dhegaystayaal maanta la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska naadiga swan city waxay la ciyaari doontaa naadiga arsenal halka westerham unitedna ay martigelin doonta naadiga crystal palace liverpool ayaa u socdaali doonta naadiga hardisfield town horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga manchester city oo afar iyo labaatan kulan oo ciyaarta iska leh lixdan iyo shan dhibcood manchester united ayaa ku soo xigta oo kulmayntaa leeg ciyaarta iska lehna konton iyo saddex dhibcood chelsea ayaa konton dhibco iska leh liverpoolna afartan iyo toddoba dhibcood ayay iska leedahay dhegaystayaal warar goosgoos ah haddaan idin dulmarno iyadoo maalin uun ay ka xigsan tahay in uu xirmo suuqa kala iibsiga ayaa naadiga kubadda cagta ee arsenal waxa ay weli doonaysaa inay soo xaargeliso ciyaaryahanka naadiga brusha dortmund weerarka uga ciyaara abumayag iyadoo kooxo dhowrana ay sidoo kale ciyaartooygaasi hore u dooni jireen ha yeeshee hadda sida wararku ay sheegayaan in naadiga arsenal ay ugu horayso naadiga watford ayaa waxa ay la soo saxiixatay ciyaartooygii hore ee garabka ugu ciyaarayey naadiyada barcelona iyo everton gerard delafio kaasoo markaasi xagaagan naadiga kubadda cagta watford la dheeli doona saddex-iyo-labaatan jirkan ayaa gegada kamnuug ku laabtay kadib markii uu ka tagay naadiga godison park ku ciyaarta xagaagii laga soo gudbay ha yeeshee waxa uu mar kale hadda dib ugu soo laabtay dalka ingiriiska tottenham waxa ay sidoo kale iyaduna ay markaasi heshiis la gaartay naadiga kubadda cagta b s g si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka lucas moura milyan ayaana ciyaartooygaasi lagu kala iibsanayaa naadiga west brom ayaa waxa ay qaab ama ahaan ula soo wareegtay ciyaartooyga waddanka ingiriiska iyo liverpool weerarka uga ciyaaraya daniel storage dhegaystayaal xubinta ciyaaraan halkaas aynoo joogto
mahadsanid jamaal axmed cusmaan markana mar kalena markan raxme roos iyo dalmar yare codadkoodii
waxaa wadajir ugu luqeynayay heestaasi dalmaryare iyo raxmed roos iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeena duhurnimo waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington intaan mar kale kulmi doonana waa zaare cabdi axmed iyo ibraahim xasan daandurey iyo dhammaan bahda v o a oo dile nabadgelyo
you